نسمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نسمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsanna khiyaartina dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijka faareebka wararka oo haadahayoo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee andalus marka laga reebo habeenka sabtida caawo waa habeen arbacaah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka ramadaan hijri qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah mashruuc lagu dhagax dhigaya tobabarka dufcadii ugu horraysay ee ciidamo badda ah oo ay yeelanayso itoobiya oo maanta lagu qabtay duleedka adis ababa haddaba biihe ayay ka howlgeli doonaan ciidanka badda ee ay tobabarayso itoobiya maadaama dalkoodu yahay mid aan bad lahayn maxaase cilaaqo ah oo ka dhexaysa tallaabadan iyo qorshihii farmaajo uu dekedaha soomaaliya ugu gacan geliyey itoobiya barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah sugag iyo tigniku saaka soo qaatay sidii annagu aanaan nahay etoobiyaan lala dagaalamaayo saaka halkaas sugag iyo tignika soo qaatay waa kanaan dhulka saas u baaba'shay waana baaba'shay waxba nooma reeban guryaheenni taleefanadii waa naga xaday waa qoysas ku nool magaalada muqdisho oo cabasho xooggan ka muujiyey sarkaal sare oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya burburin iyo dhac loo geystay hantidooda iyagoona sheegay in loo adeegsaday gaadiidka dagaalka haddaba waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qoysaskan oo ka warbixin doona arrimahaas inshaa allah waxaad sidoo kale maqli doontaan xalqadii saddexaad tixanaha aan uga warramayno acmaasha wanaagsan ee la qabto inta lagu guda jiro tobanka dambe ee ramadaan waxaad sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan qaybtii labaad codadkii laga jeediyey xafladdii loo qabtay madaariista qur-aanka kariimka ee wulayaadka dalka iyo abaalmarino qaali ah oo la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha sare ka gashay tartanka barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan ganacsada ka howlgala magaalada muqdisho oo sheegay in maleeshiyaadka isku hor fadhiya waddooyinka muqdisho ay sababeen cabsi boob iyo dhac ka dhan ah ganacsiga dadweynaha barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta ayaad barnaamijka caawa kaga bogan doontaan waxaa caawa barnaamijka igala qaybgalaya walaalka ismaaciil salaad aniguna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa xarumaheena wilayaadka dalkana si toos ah ayaad inooga dhegaysanaysaan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa mar kale iyo faareebka wararka waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararkaayaan gudageli doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya mashruuc lagu dhagax dhigayay tobabarka dufcadii ugu horraysay ee ciidamo badda ah oo ay yeelanayso itoobiya ayaa maanta lagu qabtay duleedka adis ababa su-aasha isweydiinta mudana waxay tahay biihe ayay ka howlgeli doonaan ciidanka badda ee ay tobabarayso itoobiya maadaama dalkoodu yahay mid aan bad lahayn maxaase cilaaqa ah oo ka dhexeeya tallaabadan iyo qorshihii farmaajo uu dekedaha soomaaliya ugu gacangeliyey itoobiya haddaba warbixin arrimahaas ku aadan waa kan walaalka ismaaciil salaad oo caawa barnaamijkaygala qaybgelaya magaalada bishoftu oo qiyaastii konton kilomitir u jirta magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya ayaa maanta martigelisay munaasabad ballaaran oo lagu dhagax dhigayay mashruuca tobabarka ciidamada badda ee itoobiya iyadoo halkaasina lagu soo bandhigay qorshaha tababaridda ciidankaas shacaarka ciidankaas iyo yunifoomka cusub ee loo diyaariyey ciidamadaasi munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada xukuumadda adis ababa oo ugu horreeya jenaraal berxaanu juula oo ah taliyaha guud ee ciidamada dowladda saliibiyadda ah ee itoobiya ciidamada badda itoobiya ayaa la kala diray sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii kadib markii ay go'do elitariya sanadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii maadaama dhulkii xeebta ay qaadatay elitariya taniyo markaasi etoobiya ma lahayn wax ciidamo bad ah laakiin waxay dhowrkii sane ee lasoo dhaafay ku holaneyd sidii ay u samaysan lahayd ciidan kuwa badda ah taasi oo abuurtay shaki badan oo ku aadan hanka etoobiya ee xeebaha geeska afrika dhagaxdhigga mashruucani ayaa imaanaya iyadoo dhowrkii sane ee lasoo dhaafay ee etoobiya ku guda jirtay abaabul xooggan oo dib ay ugu soo dhisaysa ciidamadeeda badda iyadoo diyaarisay inta badan agabkii iyo saanadii ciidan ee ay ku howlgeli lahaayeen ciidamadaasi etoobiya ayaa dhowaan soo iibsatay maraakiib dagaal iyo doomo kuwa dheereeyo ah kuwaasoo ay sheegtay in loo diyaariyey ciidamada badda oo mashruucooda tababarka maanta la furay etoobiya oo ah waddan aan lahayn wax bad ah ayaa hanqaltaag ugu jiray sidii ay ku hanan lahayd xeebaha soomaaliya muddo dheer waxaana damacaasi uu sii lixaasaday markii ra-iisul wasaaraha hadda jooga ee etoobiya uu heshiis la saxiixday madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad farmaajo kuna wareejiyey afar ka mid a dekadaha ugu muhiimsan ee ku yaala soomaaliya kuwaasoo qaarkood munaasabado lagula kala wareegay farmaajona si aan gambasho lahayn u qeexay aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay in aan soo gaarnay level etoobiya aan aan ka wada hadalno maxaan istari karnaa sidee u kala faa'iidaysan karnaa etoobiya maxay haysaa oo annaga annaga u baahan nahay annaga maxaan u baahan nahay oo etoobiya ay u baahan tahay taasaa waxay keentay soomaaliya waxa waxaan oo fargarayn karno waxa aan iyaga ay nooga baahan yihiin bacdama ay yihiin landlog aysan dekado lahayn maxaan annaga soomaaliya aan aan dhaqaalahooda aan aan aan aan ku kordhin karnaa waxa weeye waa dekado annagu markaa cid alle ciddii maalgashanayso dekadaheenna afar keliya maaha xitaa waxaan jeclaan lahaa jeclaan lahay inay ka bataan afar keliya maaha xitaa waxaan jeclaan lahaa jeclaan lahay inay ka bataan
intaasi kadib diblomaasiyiinta xabashida ayaa waddanka ku soo yaacay laaluush iyo musuq maasuqna ku harqiyey maamulada soomaalida si ay u hantaan gacankuhaynta kiniisadahooda waxaana la dhagax dhigay dekado dhowr ah oo ay ugu horrayso dekadda garacadda in degaankeenna dan laga yeesho sharaf bay noo tahay inaan annagu garanno dantana laga leeyahay inay danteenna ku jirtana sharaf bay noo tahay waxaan rabaa shacabka reer puntland iyo soomaaliyeedba inaan ku dhiiriyo inay soo jiitaan maalgashayaasha caalamiga dalkaaga in laga shaqaysto macnaheedu maaha dalkaaga in la yeeshay dad badan baa isku khalda marka dadka cabsida ka muujiya inay dad ajnebi ah dhulkaaga maalgashtaan hadalkii xaad baa ku jirayoo wax iyagana danaysta annagana noo daneeyaan rabnaa soo maaha ma aha annagu keliya inaan federaalka wax ka doonayno waxaan diyaar u nahay waxaana soo gala inaan wax ka bixinno canshuurta federaalka lagu leeyahay inaan ka qayb ka celinno royaalati haddii la helo waxay ku leeyihiin inaan qayb ka siinno waxaan rabnaa dowladnimada in si midaysan looga wada shaqeeyo etoobiya ayaa sidoo kale hadda saami xooggan ku leh dekado waaweyn oo ku yaala waddanka sida dhowr jeerna ay ka dhawaajiyeen saraakiisha xukuumadda adis ababa waa kan axmed shide oo hore u soo noqday wasiirkii gaadiidka ee xukuumadda adis ababa kadib muddo sannad ah oo aannu ku jirnay wadahadallo xasaasi ah waxaan maanta soo gebagabaynay heshiisna aannu la galnay maamulka dekadaha ee somalilan kaas oo dowladda etoobiya u oggolaanaya inay saami dhan sagaaliyo toban boqolkiiba ku yeelato mashruuca wadajirka ah ee lagu horumarinayo dekadda berbera xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaashaanka u daruurtay tallaabooyinka guraacan oo ay ku dhaqaaqeen madaxda murtadiinta oo ay dekadihii waddanka ugu wareejiyeen saliibiyiinta etoobiya iyagoo ku goodiya inaysan suuragal noqon doonin in la qaato taaka ka mid ah biyaha soomaaliya amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayda xafidahullah ayaa xilli uu ka hadlaya boobka biyaha soomaaliya ay ku hayaan kenya iyo etoobiya si kulul kaga hadlay arrintaasi waxaan ummaddeenna muslimka ah ku wargelinaynaa in mujaahidiintu ka soo horjeedaan gaashaankana u daruurayaan go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamad kushaagga caalamiga ah ee ku saabsan loolanka badda soomaaliya ka taagan waxaan caalamka u sheegaynaa in badaheennu ahayn kuwo gorgortan aan ka gelayno martina uguma noqonayno dowlado shisheeye waxaana laga rabaa ummaddeenna muslimka ah inay ku baraarugto in kenya ay soo liqday dhul baaxaddiisu weyn yahay ka hor inta aysan badda u hanqaltaagin etoobiyana waatan hadda loo saxiixay dekado dhowr ah dalkuna wuxuu ku socdaa in la wada xaraasho haddaydan ka hortegin munaasabadda ballaaran ee maanta ka dhacday magaalada bishoftu ee lagu daahfuray tobabarka dufcaddii ugu horreysay ee ciidamada badda itoobiya ayaa astaan cad u ah dhabnimada go-aanka itoobiya ay ku qabsanaysa xeebaha soomaaliya waxaase hubaal ah inay sii wadi doonaan isballaarintooda haddii aysan helin awood adag oo muquunisa meeshana ka saarta damacyadooda guracan ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ee dhegaysanaysaan markanna magaalada muqdisho qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey sarkaal sare oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya qoysaskan oo ku nool degmada dayniile gaar ahaan waaxda halgan ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan maleeshaadka murtadiinta oo lagu magacaabo tobane ay qaati ka taagan yihiin islamarkaana maleeshaad uu sarkaalkaas soo diray oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ay burburin baahsan u geysteen guryahooda oo ku yaala waaxda halgan ee degmada dayniile waxay sheegeen in dhibaato xooggan ay u geysteen maleeshaadkaasi islamarkaana ay bililiqo iyo dhac u geysteen guryahooda waa kuwan qaar ka mid ah iyagoo arrimahaas ka hadlaya saaka meeshaan markii waagu beri ayaa waxaa nagu soo weeraray taliyo la yidhaahdo ee ciidan uu wato nin la yidhaahdo tawane oo koo iyo labaatanka koo iyo to- labiyo tobanka abril qaybta xeratolmo aa nagu soo weeraray wuxuu naga dunsho wax allaala wixii meeshaan guri noogu dhisnaa ilaa waxau maaragtay labaatan gurioo meeshaan ku taalluu dunshay markuu la yidhi nac- lacagna siiya kabacdina waxau maaragtay lacagtii lala fahmi waayey een, suugag iyo tigniku saaka soo qaatay sidii annagu aanan nahay etoobiyaan lala dagaalamaayo saaka halkaan suugag iyo tignika soo qaatay waa kanaan dhulka saas u baaba'shay ilmuhu waa dhex yaalliin waa u jeedaan marka taba ninkaasu waxa maaragtay ummaddii saaka waa halakeeyey waxa maaragtay khaasatan degmada dayniile waaxda halgan waxa maaragtay uu saaka sidaa u gala ninkaasu ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dad masaakiinoo lagumaadaan nahay guryaheennii iyo ilmaheennii iyo wixii dhammaa waa saaka waana la burburiyey waxaana saas noo galay ninka haysta qaybta labiyo tobanka abriil islow tobane ninka la yidhaha xeratolmo jooga ilmaheennii iyo guryaheenniiba saakay suugagu la yimid waana baaba'shay waxba nooma reeban guryaheennii taleefanadii waa naga xaday is- ilmihii qayb ka mid a isbitaallay jiraan oo haraati ay kula- ay kula tunteen wax allaal wixii taleefan ahaa iyo wax allaal wixii guriga yaallay oo hore loo qaaday karana waa qaateen guryihiina waa naga dudumiyeen xaqdarruu nagu haystaa
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ee dhegaysanaysaan qeybihiisii dhexan ah waan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqadii saddexaad tixanaha aan uga warramayno acmaasha wanaagsan ee la qabto inta lagu guda jiro tobanka dambe ee ramadaan xalqadan waxa uu walaalkeen bashiir abuayman su'aalo ku weydiinayaa sheekh cabdiwaaxid muudey oo ka mid a culimmada diinta islaamka wuxuuna sheikha si gaara kaga hadlayaa fadliga qur'aan akhriska inta lagu guda jiro tobanka dambe ee ramadaan waa tahay dhegaystayaal xalaqaadkeena ayaan ku jirnaa markan waxaan isla soo gaarnay xalqadii saddexaad oo xalaqaadkan oo inoo faahfaahinaya sheekh cabdiwaxid isxaaq muudey Ee, su-aasha ugu horeysa caawa waxa ay tahay sheekh cabdiwaxid ee, fadliga qur-aan akhriska si guud si gaar ahna waxaad inooga warantaa tobanka dambe iyo qur-aanka bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin fadlu lqur'aan haddee waxaaba la ogyahay bishaan waa bisha qur-aankii waa bisha ilaahay uu soo dejiyey shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan iyo innaa anzalnaahu fii leylati alqadri marka bishaan haddee waa bishii ee qur-aanka iyadoo mar walba la rabo qur-aanka in la aqriyo haddana bishaan runtii waa in aad loo aqriyo maadaama qur-aanka la soo dejiyey qur-aanku waxaa la ogyahay haddee qofku waa u shafeecaya qur-aanka wuu u shafeecayaa qofka aqriya haddii waa fadliga uu leeyahay ajar badan waa laga helaya halkii xaraf waa toban ajar oo inagu wuxuu leeyahay alif laam miim ee laa aquulu ee xarfun mid walba waa xarf soddon ajar wu ee waad ogtihiin jibriil xadiidka bukhaari iyo muslim bisha ramadaan marka la gaaro nabigu u imaan jiray fii kulli leylati min ramadaan fa yudaarisu lqur'aan halkaa marka waxaad garan ahamiyada ee qur-aanka uu leeyahay bisha ramadaan in marka la aqriyo haddii waa bishii la soo dejiyey insha allah qur-aanka aad ha loo aqriyo waa tahay ee, sheekh cabdiwaxid salafka iyo qur-aanka bal ka waran siday isku ahaayeen Eh, bismi illaahi raxmaan raxiim salafku qur-aanku aad bay u akhrin jireen waxaad garan dadaalkooda xadiidkii cabdullahi ibn camr ibn caas dee aad buu ugu dadaali jir qur-aanku u akhrin jire waxaa laga yaabaa inuu dee muddo yar u ku dhammeey nabigaa loo sheegay war qur-aanka intaa ku dhammeey waa awoodaa ka badan bil ku dhammeey ka badan toban beri ilaa muxuu aha saddex maalmood laisla tagay saasay marka waa la celcelinayaa salafku saasay marka ahaayeen qur-aanku aad bay ugu dadaali jireen mujaahid ardada cabdullahi bin cabbaasa wuxuu leeyahay kaana ana mujaahid waa mujaahid asaga naftiisa qur-aanka see buu akhri jiray bisha ramadaan ana mujaahid kaana yakhtimu alqur'aan fii ramadaan fii maa bayna almaqrib waalcishaa maqribkii cishaha inta u dhaxaysuuba dhammayn jiray gabagiisaba bal ka war abu daawuud baa soo saarayo waxa weye maarata sheekh nawaawi kitaabkiisa atibyaan fii aadaha xamalat alqur'aan iyo adkaarka ayuu ku soo saarayaa waa dadaalka mansuura wuxuu leeyahay ninka la yidhahda cali alasdi asagana qur-aankuu khatami jiray fii ramadaan fii maa bayna almaqrib waalcishaa asagana waa cishaha inta u dhaxaysa maqribkii cishaa inta u dhaxaysa bal dadkaa bal ka warram waa kulla leyla tulibu min ramadaan ayuu dhammayn jiray maqribkii cishaa intuu dhexeys dabcan ayagu dee cishaa xogaha wayra daahan jireen ibraahim ibnu sacd asagan wuxuu leeyahay kaana abi aabbahay wuxuu ahaa yashtabi macnaha inuu jilbaha xirto oo u garwaaxaysto ama u doonaysto famaa yaxullu xubwatu ma furjin xataa yaktima alqur'aan bal ka warram in qur'aan intaa ku dhammaynay intuu jilbaha duubto dadna waxaaba la sheegayba hadda taabiciyaal ayaan hadda ka soo sheekaynoo dee salafki waxaaba la sheegay kuwo kaloo qur'aankii hal ragcad ku dhammaynaya sidna cuthmaan wuxuuba ku dhammayn jiray iyo tamiim addaari waa asxaabti waxayba ku dhima hal ragcayba qur-aanka oo dhan ku gabagabaynaya ku dhammaynayaan saciid ibnu jabeer hal ragcuu qur-aanka filkacba ayuu ku dhammeeyey kulli waxaa soo wada saaray arrimahan aan akhrinoo dhan sheekh nawaawi kitaabkiisa atibyaan fii adaa xamalat alqur'aan dhinaca kale sheekh cabdiwaxiid dadka aan qur-aanka aqoon maxaa la gudboon oo cibaado ah inta lagu guda jiro tobankan dambe ee ramadaan bismi illaahi raxmaan iraxiim horta ilaahay qur-aanka hana baro qur-aanku waxa weye qofka ilaahay uu baro waa fadli aad u weyn haddana un qofkaan hadda qur-aan aqoonin waxyaalo badan baa haddee la gudboon nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hataan hadda soo sheegno laba arrimood baa u weynaa xadiidka jibriil qur-aanku aad u akhriyo sadaqad uu bixiyo oo weliba uu sii laba laabo maadaama hadda fursaddaa ay ku dhaaftay oo hadda qur-aan aadan aqoonin bal fursado kalaa bannaane horta sii xifdi oo dee qur-aankii adugu ha ka daalin laakiin fursadaas hadday ku dhaaftay infaaqii iyo waxbixintii iyayna ku dhaafin iyo ictikaafkii iyo waxa weye salaatuleylkii iyo fursadaa kale ayayna ku dhaafin haddana haddee ha isdhiganin oo waxa weeye siaad qur-aanka ku baran lahayd ood ku xifdin lahayd dadaalkeeda gal insha allah ugu dambeyn dad baa habeenkii masaajidda u soo doonta ictikaaf haddana sheeko wakhtiga ku lumiya masaajidda dhexdiisa maxaad ugu baaqaysaa sheekh cabdiwaxiid bismi illaahi raxmaan iraxiim waa su-aal aada u fiican waxaan leenahay ama waxaan ugu nasteexaynayaa dadkaas ilaahay inay ka baqaan subxaanahu wa tacaala oo fursadu ay ka faa'iidaystaan oo ayna iska beerdaraynin ilaahay inay ka baqaan subxaanahu wa tacaala fursada ayna iska dayicin maxaa yeele masaajidada arrimaha looma dhisay masaajidada waxaa loo dhisay dikri iyo salaad iyo ilaahay xuskiisa ayaa loo dhisay haddii kale qofka gurigiisa inuu iska joog muu iska wasaaxdoba inuu iska saaxdayba ahaydba muslimiintana way cibaadaysanayaan salaad bay tukanayaan asagana haddee wakhtigiisa hee beer darahaasu isaga dhammaynaya meelaha iyo sheeka iyo marka waa waqti ilaahay uu soo degayo subxaanahu wa tacaala uu leeyahay hal min saa'ilin war ma jiraa qof saa'il oo maaragtay fa ujiiba marka waxaan leenahay dad waxaa jira dad asxaab xun baa jira asxaabta xun ha laga fogaada waxa maaragtay iska fiiri dadkaa la saaxiib iyo iska fiiri marka waxaan leenahay akhiiran un fursada marka ha laga faa'iidaysto oo bishaan waa bil muxuu ahaa fursee fursadaa aynan dhaafin waa khasaare runtii aad u weyn jazaakum allahu khayran dhegaystayaal intaas ha inoo joogta xalqadii saddexaad waraysiyadan aan ugu talagalnay fadliga tobanka dambe bisha barakeysan ee ramadaan أسماع سحرا سائلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan intiinii nala socotay waxaan xalay baahinay qaar ka mid ah codadkii laga jeediyey xaflad heerkeedu sarreeyey oo ka dhacday deegaanka kunye barrow taas oo loo qabtay arday ka kala socotay madaariista qur-aanka karimka ee walaayaadka dalka haddaba waxaan caawa idiin soo gudbin doonnaa qaybtii labaad codadkii laga jeediyey xafladdaas codka idinku soo horreeya ee idinku soo maqan waa natiijada tartankii loo qabtay madaariista qur-aanka karimka ee wilaayaadka dalka tartankaas oo ay martigelisay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose islamarkaana ay qabanqaabadeedu lahayd jamciyadda qur-aanka karimka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan ku bilaabaynaa ardaydii ku tartantay tobanka juz iyo kaalimahoodii insha allah kaalinta koowaad qaybtii ardayda ku tartamaysay tobanka juz waxaa nasiib u yeeshay ardayga la yidhaahdo cubayd bashiir axmed oo ka socda wilaayada jubba alislaamiya degmada salagle falyatafadal maasha allah maasha allah la yidhahdo Een, waxaa noo xiga ardayga ku guulaystay ee, kaalinta labaad ee, t- qaybtii tobanka juz waa ardayga la yidhaahdo magaciisa horta waa wilaayada hiiraan wuxuu ka soo jeedaa ardaygan wilaayada hiiraan gaar ahaan deegaanka booco wahuwa cabdishakuur iimaan barrow jayid een, ardayga hore cubayd wuxuu ku guulaystay jaa-iso maaliya ah oo dhan siddeed boqol oo doolar iyo musxaf musxafka loo yaqaano alqalamu alqaari Een, ardayga hadda aan u yeernay cabdishakuur wuxuu jaa-iso u helay jaa-iso maaliya ah oo ka kooban lix boqol oo doolar een, iyo musxaf qur'aan maasha allah waxaa noo xiga een, ardayga galay kaalinta saddexaad een, qaybtii tobanka juz waa ardayga lagu magacaabo azubayr mucallim aadam cali wuxuu ka soo jeedaa wilaayada baay alislaamiya degmada buulufullaay wuxuu ku guulaystay jaa-iso maaliya maaliye ah oo dhan afar boqol oo doolar iyo musxaf jayid Een, waxaan gelaynaa qaybtii labaad ee musaabaqada ee ka qayb gashay waxay ahayd qaybta ku tartamaysay shan iyo tobanka juz wuxuuna noqday ardayga galay kaalinta saddexaad kaalinta koowaad iyo midda labaad bal ha ii dambeeyaane ardayga galay kaalinta saddexaad ee, waa arday ka soo jeeda degmada ee, baalkii wilaayada baay degmada buur hakaba waana ee, ardayga la yidhaahdo magaciisa moxamed mucallim cabdullaahi aadam wuxuu jaa-iso maaliya u helay ee, lacag dhan shan boqol oo doolar iyo musxaf een, ardayga galay kaalinta labaad ee ee, maaragtay qaybtan shan iyo tobanka juz waa arday lagu magacaabo jaamac aadam ibraahim wilaayatu jubba alislaamiya degmada salagle wuxuu jaa-iso maaliya u helay lacag dhan siddeed boqol oo doolar iyo musxaf qaybtan shan iyo tobanka juz ah ee, shan iyo tobanka juz ku tartamayay waxaa waaye ninkii noqday ardayga koowaad ama kaalinta koowaad galay waa ardayga la yidhaahdo yuusuf xasan xaaji ee kana soo jeeda wilaayada baay degmada buur hakaba wuxuu jaa-iso u helay lacag kun doolar ah iyo musxaf ee loo yaqaano qalam alqaari maasha allah Een, qaybta u dambeysa ee, ardadii ku tartamaysana ay ahaayeen arday ka soo kala jeeda wilaayaadka islaamiga oo dhan waana ardada ku tartamaysay soddonka juz oo qur-aanka kariimka ah waxaa kaalinta koowaad galay arday ka soo jeeda wilaayada martida loo yahay ee wilaayat shabeelle sufla alislaamiya gaar ahaan deegaanka kunyo baro waa ardayga la yidhaahdo cabdirasaaq xuseen ciisa cabdirasaaq xuseen ciisa wuxuu jaa-iso u helay kun iyo shan boqol oo doolar iyo musxaf la yidhaahdo alqalam alqaari maasha allah maasha allah la yidhaahdo waxaa ku xiga ardayga la yidhaahdo aw maxamed nuur macallim mursal oo ka soo jeeda wilaayada jubba alislaamiya ee degmada salagle maasha allah wuxuu jaa-iso u helay lacag dhan kun doolar iyo musxaf qur-aanka kariimka ah waxaa u dambeeya oo maaragtay galay kaalinta saddexaad qaybta soddonka juz ardayga la yidhaahdo cabdulfataax axmed madow wuxuu ka soo jeedaa wilaayada baay iyo bakool degmada buur hakaba maasha allah wuxuu jaa-iso u helay lacag dhan siddeed boqol oo doolar iyo musxaf qur-aana Een, waxaan hore u sheegnay waxaan codsanaynaa inaan dhammaystirno munaasabadda iyo maaragtay xafladda waxyaaba runtii aad iyo aad noo soo jiitaa jira sanadkan waxaan hore u sheegnay in saddex arday oo hal dugsi iyo hal mucallim qur-aanka uu soo baray inay kaalimaha eh, hore ay wax ka galeen tobanka jusna kaalinta koowaad ayagaa galay madrasadaasaa gashay Een, shan iyo tobanka jusna kaalinta labaad buu ka galay dugsigaas Een, soddonka jusna kaalinta labaad buu ka galay waxaa marka een, goobta hadda ku sugan macallinkii ardaydaas keenay ficlan macallinkii qur-aanka soo barayna ah marka ee, waxaa hore u jiri jiray mar kastoo maaragtay ee, munaasabad noocan ay dhacayso arday kasta oo kaalin gala waxaa haddana abaalmarin ay jamciyadda siin jirtay macallinka qur-aanka soo baray oo hadda dhankan in jaa-iso la bixinaayo ee, ma cusba laakiin waxaa cusub oo sanadkan ugu cusub in hal macallin iyo hal madraso intuu degmadiisii uu la soo tartamo uu gobolkii wilaayada uu ka uu ka yimid uu maaragtay kaalimo ka soo galo uu ka soo gudbo isla markaana xarakadii markii usoo gudbay musaabaqadii guudna uu kaalimo wada keeno waxaan leenahay macallinkaas maasha allah waa macallinka la yidhahda hadda asaan u yaraynaa si bal loo guddoonsiiyo jaa-isada ee uu leeyahay Een, waa macallin mursal macallin gaabo falyatafadal waxaa jira een, maasha allah maasha allah la yidhaha khayare ما شاء الله مدرسة آه، دار القرآن دقمة سلق له آن، إلهي سبحانه وتعالى هبركيه معلمك آه، سيدة عائلة أهب مع أرضي كستو كالين قال معلمكي معلمكي سأها وحو أبال ملين أبال ملين ولها لو بقول له دولار معلمك بركة ما دام سدح أرضي كالين وقشي لو سدح قلو في مقوح وكا وحا هذا اللي بدون سينا يا جائزة مالك oo dhan lix boqol oo doolar maasha allah halira maasha allah haa waxaa jira mucallim kale oo hadda aan goobta xaadir ahayn oo isla markaana laba arday oo dugsigiisii ka socota ay galeen laba kaalin oo culculus mucallinkaas waxaa la yidhaahdaa macallin xasan macallin xasi Een, shan iyo tobanka juz waxaa galay arday ka soo jeeda wilaayada baay Ee, isla markaana uu macallin u yahay macallinka hadda magaciisa aan xusay Een, shan iyo tobanka juz nacam shan iyo tobanka juz weeyaan shan iyo tobanka juz kaalinta koowaad waxaa galay ardayga galay waxaa macallin u ah macallin xasan xasey soddonka juzna ardaygii s- kaalinta saddexaad ka galay waa isla ardadii macallinkaas sidaa marka wuxuu ku noqday macallinkii labaad ee maaragtay nasiibka ay ardaydiis u yeesheen inay kaalimo ka xaqiijiyaan musaabaqadan Een, wuxuu macallinkaas jaa-iso u leeyahay iyo macallimiinta kaleba ee jaa-isooyin bay leeyihiin maadaama aysan joogin waxaa marka jaa-isadaas ay kala soo xidhiirayaan Een, mas-uulka jamciyadda qur-aanka kariimka ah ee maaragtay Een, ayay kala soo xidhiirayaan haddana waxaan wareejinaynaa ee mablaqii uu lahaa macallinkaas oo dhan lacag afar boqol oo doolar ah een, bal si ay mas-uuliyiinta ugu wareejiyaan mas-uulka jamciyadda waxaanu yeelaynaa een, macallinka ee, ardaygiisu uu galay kaalinta koowaad qeybta soddonka juz ah oo aan rajaynayo in aada iyo aada loo yaqaano Een, hadduu joogo waxaan ka codsanayaa inuu soo istaago macallin axmedey macallinka ee, waxaa la guddoonsiiyey jaa-iso dhan laba boqol oo doolar Een, waxaa jira arday kale oo macallimiintooda aysan joogin marka ayagana waan xusaynaa jaa-isadii macallimiintaas ay lahaayeenna mar labaad waxaa lagu wareejinayaa mas-uulka jamciyadda qur-aanka kariimka ah Ee, macallinka koowaad waa macallin iraad oo macallin u ah ardayga kaalinta labaad ka galay qeybta tobanka juz ee lana yidhaahdo cabdishakuur iimaan barrow macallinkii kale ee aan joogin waa macallin burhaan asna ardaygiisu uu galay kaalinta saddexaad ee tobanka juz macallinka kale ee saddexaad oo aan hadda meesha een, ka muuqanin waxaa weeyaan waa macallinka la yidhaahdo macallin ibraahim oo asna ardaygiisu uu galay kaalinta saddexaad ee qeybta toban iyo shan shanta juz marka een, jawaa-iftaas oo ka kooban saddex macallin waxay lahaayeen oo lix boqol oo doolar ah waxaa lagu wareejinayaa mas-uulka jamciyadda qur-aanka kariimka ah jayid een, waxaa jira jawaa-is kale oo ay leeyihiin ardada ee ka soo qayb galay musaabaqada qaybahoodii kala duwanba jawaa-istaa marka een, waxaa weeyaan waxaan lagu guddoonsiinayaa goobta ay degan yihiin meesha ay ka degan yihiin een, maaragtay ee, degmada jazaakum allahu khayran arday kasta iyo jaa-isadii loogu talagalay ee maaragtay ka qaybgalka uu ka qaybgalay ee, musaabaqada wuxuu maaragtay ku heli doonaa goobta uu ka degan yahay een, xarunta ay martidu ku yihiin waxaan raacinayaa een, runtii wax badan oo musaabaqooyin ah oo maaragtay kala duwan waa loo soo joogay waxaa meeshaan musaabaqadan hadda ee ka mid a waxyaabaha aada iyo aad nooga soo jiitay ardadii tartamaysay waxay ku tartameen ama ay u tartameen si la dhihi karo tartan bay u tartameen oo macnaheedu yahay ardayga kaalinta tobnaad ka galay een, kaalinta yacni markii kow laga bilaabo toban jooga ee qaybta toban iyo shanta jus darajadiisu sagaashan kama hoosey darajada uu joogo waa sagaashan iyo kow dhibic ee soddon iyo afar waxa raggaan ay ku kala badiyeen waa dhibco ee ma ahan lambar ma aha matalan ma ahan inuu nin maaragtay keenay sagaashan iyo sagaal midna uu sagaashan iyo toddoba keenay maaha marka een, waxaa la dhihi karaa marka aada iyo aad bay u kululeed musaabaqada aada iyo aadna way u xiiso badnayd ee, raggii joogayna runtii aada iyo aad bay ula socdaan jazaakum allahu khayran een, waxaan halkan u gabagabaynaynaa qaybtii een, kashfiga maaragtay darajaadkii musaabiqiinta lagu sameynayay iyo jawaa-istii la guddoonsiinayay waa hagaaga dhegaystayaal markanna codka idinku soo maqan waa qaar ka mid ah ardaydii kaalmaha sare ka galay tartankii loo qabtay madaariista qur-aanka kariimka ee wilayaadka dalka ayay ku soo dhow idaacaddii islaamiga alfurqaan adigoo inoogu bilaabaya magacaaga cabdirasaaq xuseen ciise oo ka socda wilaayada shabeellada hoose oo u tartama soddonka jiis waxaa abaalmarin u helay kun iyo shan boqol waxaana galay kaalinta koowaad oo ku faraxsanay alxamdulilaah bismillaahi araxmaani araxiim anigoo magaca ilaa roo cabdifataax axmed madow oo ka tartamo soddonka jis oo aan tartamo wilaayada baibakool jaayis ahaan mayn baan helay siddeed boqol dolar kaalinta saddeeda gali alxamdulilaah alxamdulilaah eedan ka farahsanya bismillaahi araxmaani araxiim anagoo magaca ilaaro yuusuf xasan xaaje oo ku socda walaayada baibakool oo ku tartamaya shan iyo toban jis waxaana abaalmarinay halay kun dolar alxamdulilaahi waxaana galay kaalinta koowaad alxamdulilaah ilaahay maxad iska leh alxamdulilaah anoo magacailaha jaamac aadan ibraahim oo ku socda jubbooyinka gaar ahaan degmada sarle oo u tartamay shan iyo tobanka jus oo u helay siddeed boqoloo doolar awal marin ah alxamdulilaah alxamdulilaah kaalinta gash labaad alxamdulilaah aniga oo magaci u yahay biida bashiir axmed oo ka socda wilaayada jubbooyinka gaar ahaan degmada saragle kaalintan ku tartamayna ay tahay tobanka juus waxaan galay kaalinta koowaad waxaan qaatay siddeed boqol oo dolar ilaahay mahad ku mahadsan alxamdulilaah alxamdulilaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anuu magaceeyo cabdiskuur iimaan baro oo ku tartamayo wilaayada hiiraan oo tobanka juus ku tartamayo waxaan galay kaalinta labaad waxaan abaalmaan u heli lix boqol oo dolar aadan u faraxsanahay da-daada waa imisa toban iyo koow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo magacildhahay zubayr macalin aadam cali degmada buulfulay walaayada baayobakool ku tartamaya tobanka jus kaalinka saddexaada ka gale afar boqol doolar alisiiye awaal maran alxamdulilah meeqa sanaa jirtaa sagaal ugu dambayn codkaan idiin soo gudbinayno waa mid ka mid a mucalimiinta oo dareenkiisa cabiraya ku soo dhow idaacadda islaamiga alfurqaan macalin adigoo inoogu bilaabaya magacaaga iyo madarasada aad macalin ka tahay bismillahi alxamdulilah rabbi alcaalamiin magacayga waa macalin mursal macalin gaabow macalin aadam insha allahu waxaan u tartamayaa jubba alislaamiya wa khaasatan degmada salagle wasii khaasatan daarulqur'aan caruurtii daarulqur'aan gudaheeda waxaa ku nool laba boqoloo cunug labadii boqol cunug way ka soo baxeen saddexdaa wiil oo khaasatan degmada salagle laba-iyo toban madarasa ku tartantay saddexdooda ka soo baxay waxaa haddana gobolka la yimid toban degmaa tartantay haddana saddexdooda ka soo baxay xara ka imaadeen haddana saddexdooda way soo baxeen soddonkana kaalin labaan ka qaatay shan iyo tobankana kaalin labo tobankana kaalin kow ilaahay baa mahad iskale waa ilaahay fadligiisa camalkeena ikhlaas allah ka dhigo in sha allaahu raxmaan anigana abaalmarin baa la isiiyey oo fiican oo maasha allah xoogoo aan ku meel mari karo lix boqoloo doolar ma qarina lix boqoloo doolar baa la isiiyey alaa cunig laba boqoloo ligu abaalmariyey islaamkana kor allah yeelo gaaladan allah jebiyo in sha allah waxaan rajaynayaa ilaahay fadligiisa weeye saddex arday ilaa iyo munxaraka inay isla socdaan haddana isla wada guulaystaan mid isha gooday aana jirin waa ilaahay nimcadiisa ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu ilaahay noo siyaadiyo annagana dee insha allahu tacaala ilaahay baan u mahadinaynaa wax walba isaga bixiyo laa maanica limaa acdaa walaa muctiya limaa manacat insha allahu raxmaan islaamkii howshan agaasimay lacagtan bixiyey intan ordayin insha allahu tacaala eegana miisaankooda aakhir allah oo kabo farxadda waxaa weeyaan boqolkii boqol wax- boqolkii boqol waxbaa la jir wixii la jir waxbaa sii dheer lama koobi karo waxa la xisaabi karo ma laha waxaa weeyaan wilaayadaaba sheegtay saddex arday oo hal madrase ka soo baxeen gobol soo gudbeen xaraga gudbeen lama sheegin baa layidhi marka insha allahu tacaala maanta bi- bidaaya waa layidhi sidii bil meel ka dhalan jirtay maan meel kale ka dhalatay oo kale noqotay farxadda dee mid la tirin kara ma aha waxaan ka yaaba inaan seexan waayo macalimiinta kale ka hor maxaa ugu baaqaysa macalimiinta waxaa uga baaqaya macalimiinta inay insha allahu raxmaan ay dadaalaan juhuud bi hadda way soo dadaaleen waxa lagu kala horumaray waa sikin sikin imtixaanka nasiib way mooyaan hadda macalimiinta wallaahi oo bilahi tallahi macalimiinta sanadkan caruur tartantay soddonka dhan hal saac lagu jiray shan iyo tobanka hal saac bar tobanka hal saac waxaa weeyaan ilmo oo shan su-aalood soddonka shan iyo tobanka afar su-aalood tobanka saddex su-aalood oo maalin gudihiis iyo maalin bar la dhammaynaya ilmaha xaafid alqur'aan bay ahaayeen adahay iska soo dhiseen tajwiidka iska soo dhiseen macalimiinta way soo dadaaleen haddana waxaan leeyahay howshoodaa sii laba raabaan howshood ikhlaasa ah toontaasaan u dardaarmay macalimiinta ardadana waxaan leeyahay ardaydii hadda guulaysatay iyo kuwa hadda kaalin la-aan noqday iyo kuwa dugsiyada joogaba eegana inay raggan ku daydaan oo eegana ay dadaalaan insha allahu raxmaan Een, macalin ee, waxaa noo muuqata inay macalimiinta badankood soo raaceen ardayda adiga maxaa sababay inaad si gaara ardayda ula soo baxdo usoo raacdo aniga weligay kama harin ee, intaan xarako u gudbayo toddobo iyo sideed ilaa sagaal baan marayaa oo xarako baan u gudbayo kaalimo hataa aan ka helaa iyo kow ma ahan weligeyna ma ka harin ani inaan soo raaco ma qof aan soo raaciyo in ardada la soo raaco waxay keenaysaa ilmaha diyaarin bay u baahan yihiin shalay waxaa dhacday ilmihii bogogii subaxii aan soo weydiiyey iyo imtixaankana lagu weydiiyey nasiib aan u yeeshay waa ilaahay fadligiisa marka ardada diyaarin bay usii baahan yihiin kow geesay noqonayaana dhiirigelin aday ku fiirsanayaan haddii aada soo raaca ilmo ogoon bay noqonayaan way baqayaan inay dhacaan bay u dhowyiin marka in macalimiinta ardada la socdaan aysan ka harin waan dardaarmin laani العزم جوادا صائلا يمنى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan ganacsade ka howlgala magaalada muqdisho ayaa sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta ee isku horfadhiya waddooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaaladaas ay sababeen cabsi boob iyo dhac ka dhan ah ganacsiga dadweynaha ganacsadahan ayaa sheegay in tan iyo markii ay maleeshiyaadka murtadiintu kala xirteen xaafadaha magaalada muqdisho ay la soo gudboonaatay cabsi joogto ah isagoona sheegay in uu hoos u dhacay ganacsiga dadweynaha ee magaalada muqdisho waa kan isagoo arrimahaas ka hadlaya saameyn weynay nagu yeelatahay dhinaca dhaqaalaha Een, waxa waaye maalmihii horta shaqaaqadu jirtay culays badanaaba jiraba oo meesha maba la furaynba oo cabsiyaa jirtay meesha ciidan ay sor fadhiyo markii horeba saameynu ku lahaay een, isqa qabsiga iyo sii jiidka oo ganacsigu saameyn badanoo ku yeelanaa laakiin haddana waxaa usii siyaaday ciidan iyo cabsi cabsi iyo waxaase usii siyaaday marka hadda sidii horewaba kasii liitaaba oo ganacsigu aad u saabaysay mana ku jiraba hadda ciidba looma maleeyaba hadda meheradu waa iska waa la iska imaanaa dadku waa iska babaqaayaan waxaa laga yaabaa qofka isagoo xaafad kala joogo inuu ka maqlo ee, nii sheeg soonaas ciidan isku hor fadhiya shayguu kaa soo doonan lahaa inuusan soo doonanba uu gurigiisa iska joogo ama meel hebli yiraa meel heblaa ka ammaan roon ee aad markaas culays badan ay nagu hayaan dadkaan is hor fadhiyo oo ciidanka طوفان المآسي شق في طوفان مجرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka eed dhegaysanaysaan qaybihiisii dambena waan isla soo gaarnay howlgal gaar ah oo maantay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha oo ka tirsan deegaan weynaha lafoole ee shabeellada hoose waxay ku dileen askari ka tirsanaa maleeshaadka jawaasiista kooxda riddada gaar ahaan kuwa dharcadka ee caanka ku ah jaajuusida dadka si gaar ah dadka ay uga muuqato shacairta islaamka murtadka maanta lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha waxaa lagu magacaabi jiray makanay guuleed cabdi kaas oo caan ku ahaa jaajuusida dadka muslimiinta ah guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan oo xiise leh aad ku dhegaysateen intaa ayuu ku dhan yahay intaynu barnaamijkan la mid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu